runtii dalka wax ka dhacday gaar ahaan gobolada galbeedka somaliland runtii abaar aada u adag oo soo jiitantay waxaana baaq bixinay bishii hore ee maartay horaanteedii waxaa kaan baaqa bixinay intaana baaqa bixin waxaan sameynay asisun baan soo sameynay hay-addeeda kahortaga afooyinka dabiiciga iyo maaragtay hay-ada nagala shaqeeyo inta sida faw oo kale kuwaan soo asisku soo dhameyn ogaanay inay maaragtay abaarta baxsan tahay roobka buga qaybtii hore aan roobdiin beerihii iyo dalagii bixi lahaana maanta bishii sideema kala joogan waxba aanan soo bixin ayaan baaqa caalami sameynay baaqii caalamigii markaa waxaa kasoo jooga horeyntiiba hay-ada islaamiga ah waan gartay marka ilaa hadda warbixinahaad helaysaan ma jiraan tiro dad u dhintay abaarahaas waxaan ka jira waxa weeyaan waa dhibaatada u badan ayay ku dhacday qaybaha weliba u badan gubanka dhulka waa waa oogo iyo guban gubanka dhulka u badan iyo xoolo dhimashada ay ku dhaceen dadka dhimashada waa yarta waa in kooban saa waxaa tabanay qof oo meel meel ama qaaha raadile u badan yihiin ayaa dhibashada noqonaysa waan gartay tirada markaa ilaa hadda xog sugan maka haysaan tirada dadka abaartaas saameynta ku yeelatay waxaan ku qiyaasnay ilaa laba boqol iyo konton kun oo qof yaan afarta dhowr iyo afartan kun oo qoys ayaan da yaan abiilkaa sameyn ahaa marka ilaa imika waxaan wax aan qaybinay saddex kun ilaa boqol oo qoys oo ay dawladdu bixisay afar kun iyo shan boqol oo qoys oo khalid foundationa bixisay iyo imikuna hadda aan ku jirna oo qaybtii saddexaad qalar tijaarati oo ku tiriday dalabkii o i c markii annaga naga heshay dalabka ay u fidisay o i c baa u fidisay hay-adii la shaqeynayay khaliija dowladda islaamka ay u fidisay ay kusoo qoladii koowaad kusoo jawaabtay waxay noqotay qatar charity afar kun qoysheed keentay sida waxay marka ku marayaan sideed kun iyo lix boqol iyo saddex kun iyo laba boqol waxa weeyaan koob iyo toban kun iyo sideed boqol oo qoys waan garta madaxoon ku-xigeen waxaa jira marar kala duwan abaaruhu way soo noqnoqdaan biyo la-aan ama biyo yaraan baana sabab u ah ama roobka gugo xilligiisii dib uga dhaca togaga xiliyada kalena aad bay u socdaan oo waad og tahay dee badahay aada ugu darsamaan marka miyaanay ahayn uun in sanad walba abaar uun la sugayo marka roobkana uu daadadku dadka qaadaan ma jiraan qorshe xukuumad ahaan meel idinka yaalla inaad bal biyaha xiliyada roobabka ugu yaraan aad qabsataan ha runtii hawlo sidii hore lagua dowladda dowladda waa dowladda heshiimalihin dowladda gaarsiimalihin international community maartay wax badan laga geliyaan wixii hadda ka horreeya relief unbaa lagu soo wadeen imika wax la odhanaya la odhan karo labada sano dambeysay mashaariic horumarineed ay bilaabeen marka anagu annaga waan ku darsanay hay-adaha naga shaqeeyaan imika in biyi la qabto sida weel bank oo kale iyo maaragtay dalka imaaraadka carabta oo kale ayaa imika naga shaqeynayna imika in biyii doohi aan joojino qorshe dowladda laga bilaabo lix iyo tobanka ismaarsaarana waan ku talagalnay dadkan iminka xilligan haddaan su-aasha ugu dambeysaba ka dhigto dadka xilligan abaaruhu saameynta ku leeyihiin bal maxaa tallaabo xigta iminka dee waa tira yar tirada iminka aad wax gaadhsiiseen ama hay-adaha kaleba wax u qabteen dad haddii ay ahaayeen dhowr iyo afartan kun oo qoys dhowr iyo toban kun oo qoys baa la baa tirahdeen baa gacan helay marka dadkan inta kale maxaad ilaa hadda qorshe u haysaan iminka waxaa suganaynayauna tahay waxay qaban karayaan w f p iyo faw iyo hay-adii oo xaggii caafimaadka iyo xaggii maaragtay cuntada iyo ay bilaabaan hay-adihii islaamigiina oo i c u horeysana waa ka suganayana imika ilaa iyada lix kun oo qoys baan ka suganaa iyagana oo deerlaanku nagu soo jira hay-adihii kale ay u qayliyeen islaamiga oo dhanna waartay waa sugaynaa waxaa loo geynaa horta de ilahay ba horta gacantiisa lagu dhagaa ilahay baan rajeynaya inuu ilahay naga soo farto abaarta waxaa de loo geynana waa waa hal bil wax ku noolada qof bishii ka dambeysaba haddana wuu taagan yahay laakiin waxaan rajeynaa markay imka ahay international agencykani iyagoo hadda abiilkaga aqbalay adeeyeen somaliland gobolada badan ka jira abaarto markay iyagoo bilaabaan waxaa dhici doonta marka inay w o kale iyo hay-adaha siinay saddex bilood joogta ah oo soo socda ay siin doonaan raashimada wasiirka